waxaa inta badan ka curtay roobabkii guga guud ahaan dowladayaaka soomaalida haddaba inkastoo ay bilow yihiin roobabkani guga haddana waxaa jirta inay khasaare geysanayaan magaalada jigjiga ee caasimada dowladayaaka soomaalida waxaa ka da-ay roobab mihigaan ah habeennimadii jimcaha kuwaasoo geystay khasaare islamarkaana ay ku barakaceen boqolaal qoysas danyar ah kadib markii ay xaafadahooda ay galeen daadad xoogan ilaa iyo hadda ma jiraan dad ku dhintay roobabkani balse waxaa jira inay saameyn ku yeesheen dad badan oo magaalada ah kuwaasoo u badan dadka danyarta ah oo ay xaafadahooda dumiyeen daadadka ka dhashay roobabkani sidoo kalena ay u keeneen barakac haddaba maamulka magaalada jigjiga iyo xafiiska maarinta khataraha musiibooyinka dowladayaalka soomaalida oo iskaashanaya ayaa waxay gaarsiiyeen sagaashan qoys oo ka mid ah dadkii ay daadadku saameeyeen kuwoodii ugu darnaa noocyada kala duwan ee raashinka la quuto shaafi axmed waa maayarka magaalada jigjiga waxa uu ka warbixiyey saameynta roobabka niguga ka dhalatay iyo jawaabta ay ka bixiyeen ee gaar ahaan magaalada jigjiga caasimada dowladayaalka soomaalida guud ahaan xalay abbaaro shantii galabnimo laga bilaabo ilaa ku dhowaad siddeeddii fiidnimo waxaa magaalada jijiga ka da'ayay roob weyn kaasoo meelaha qaar duufaan iyo dabayl laha meelaha qaarna runtii dhagaxyaale lahaa wuxuu geystay saamayn hantiyeed buu geystay xaafado badan oo magaalada ka mid ah iyo biyahaasi galeen gaar ahaan meelaha togagga ku dhow xaafadda labaad afaraad saddexaad sagaaliyo tobnaad meelo iyo meelo kaloo badan buu runtii galay ilaa iminka khasaare nafeeduu geystay lama arag waxaa saasoo kale uu galay guryo ilaa sagaashan qoys gaadhaya oo saamayn runtii uu ku yeeshay sagaashankaa qoys waxaa maanta kontonkii horreeyey loo qaybiyey raashin cawyo bustayaal iyo waxyaabihii ay noloshooda ku sii wadan lahayn sidaasoo kale tiimka injineeringiga ee la xidhiidha mashaariicda waxay xallinayeen ilaa saaka meelaha ay biyuhu ku jireen jananeetara lagaga saaray xaafadihii guudahaan ay biyuhu ku wada jireen oo biyihii waa laga tuuray waddooyinka meelihii ay dhibaatadu ka jirta wixii maanta la qaban karayy iyadana waa la qabtay oo biyaha waa la sii wada daayey saasoo kale waxaa dadaal fiican laga sameeyey in daraasaad bal la ogaado ugu yaraan meelaha ay dhibaatooyin ka dhaceen shaqooyinna laga qabto cagafyo badan magaalada la geliyo dhankiisa cabdifataax maxamed cabdi oo ah wasiir ku-xigeenka xafiiska maarinta khataraha musiibooyinka dowladayaalka soomaalida ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay gaarsiiyeen dadkan ay saameeyeen fatahadaha ka dhashay roobkani guga iyo weliba sida ay ku bilowdeen roobabkani saad ka warqabtaan waxaa inoo curtay roobkii guga ilaah mahad iskale waan sugayna roobku inuu curto bishan bilowgeedii ama dabeeqadii bishii hore marci sidaa daraaddeed xalay roobkii da-ay roob muddo saacadaha socday oo aad u dhibca badan buu ahaa taasoo sababtay inuu keeno khasaare maaragtay maal iyo isugu jira iyo khasaare hantiyeed iyo iyo infrastructurkaba kaabayaashii burburiyey marka khasaaraha dad fara badan oo guryahoodii daadka uu ka galay oo ka soo barakacay oo cuntooyinkii haysteenna ka qoyeen ama daadad ka qaadeen wixii guriga u yaallay hoy ahaana ay uu daadku ka saameeyey baa jiray gaar ahaan xaafadaha labaad iyo afraad iyo xaafadahan togo u dhow annagoo taa ka jawaabaynaya waxaan galabta ilaa saaka aan ku hawlanay inaan soo xulno dadka ugu liitay ee roobku aad u wax u yeelay ama saamaynta badan uu ku yeeshay kuwaasoo ilaa sagaashan qoys tiro ahaan aan ku hayno sagaashankaasoo kontonkii ugu daraa galabta loo qaybiya afartankana insha allah berri aroortii aan rabno inay loo qaybiyo kontonkan waa dadkii deganaa qabalaha labaad gaar ahaan suuqyare meelaha togo u dhadhow ama aagii hore ee uu ku ooli jiray xarunta gawraca ama maarata meesha xoolaha lagu qalo sidaa daraaddeed aytamiskan loo qaybiyeyna raashin iyo agab aan raashin ahayn oo bustayaal iyo caawi iyo isugu jiraa qoys walba toddoba shay oo kala duwan buu helayay oo cunto iyo aan cunto ahayn oo isugu jirta dhinaca kale si uun roobkani saamayn kale u yeelanin maamulka magaalada oon ka wada shaqaynayna hawshan maayarkii iyo kaabinegii maamulka magaaladaba daadadkan inayna meesha gelin dib damba daadkan si uun ugu dhicin oo kale iyadana in waxyaabihii sababay iyo laga hortag la sameeyo isagoo dhanka kalena wasiir ku-xigeenka uga digay bulshada inay iska ilaaliyaan fatahadaha ka dhalan kara roobabkani ee goobaha markaasi biyomareenada ah marka waxaan uga digaynaa dhammaan guud ahaan deegaanka iyadoon gaar ku ahayn gobolladaas in laga taxadaro maadaama roobka guugu bilowday meelaha jooggiisa hooseeyo dhulka jooggiisa hooseeya dooxooyinka iyo laagaha iyo webiyada iyo meel walba oo daadka u saamayn karo in laga taxadaro oo hantida iyo maarata mashinariska ugu jira in lagala fogaado dhankooda qaar ka mid a dadkii danyartaa ee la guddoonsiiyey gargaarkani ayaa uga mahadceliyey dowladda gargaarka la soo gaadhsiiyey walow ay sheegeen in baaxadda saamaynta roobabkani ay ku yeesheen ay ka badan tahay waxaa la siiyey isku soo wadaduubo roobabkani guga ayaa xilligani ka bilowday guud ahaan dowladyahanka soomaalida iyadoo ay sheegayaan bahda saadaasha hawada laanta deegaanka inay jiri karaan afarta toddobaad ee ugu soo horreysay soo socda inay di'i karaan roobab mihiigaana kuwaas oo khasaare markaasi geysan kara ugana digeen bulshada in loo baahan yahay sidii looga taxadari lahaa goobaha biyo mareenada ah in laga fogaado maxamed raxmaan gaata v o e magaalada jigjiga